wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah alxamdulilah kiiskaasu waxa weeyaan kiis dee warkiisu imika waadix iska yahay waana kiis aada u foolxun oo jariimada waana hab aynaan maxaan kura dhaqan ahaan u lahayn oo maxaan kura inagu cusub waa lagu guulaystay dadkii maxaan kura faldembigaa ku eedaysnaana saaka garsoorkaa la hor keenay garsoorkuna xeraalinta waxay u gudbisay horgeyntii macnaha waa eedayntii u horreysay ee buliiska maaha eedayntii kaba dambaysta ahayd kiiskaa waxay maxkamaddii awoodda u lahayd u rumangaraysay si dhaqso loogu qaado annaguna buliisku way noo keeneen maxkamaddaanu horgeynay maxkamadduna way rumangaraysay deg deg baana kiiskaa loo qaadaya dadkii dilka tooskaa u geystay waxay ku eedaysan yihiin qodobada afar boqol soddon iyo afar oo lala akhriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta guud dad weli aan warkoodu caddayn oo gacansiina gacansiin ku eedaysan oo dhowr qofina maxaan ku dhaha de alla ku leeyahy laba boqol sagaashan iyo toddoba xeerka ciqaabta guud oo hadday gacansiinta ku caddaato haddii kale xorriyadooda ay heli doonaan xeer ilaaliye rumaanku wuxuu qaataa toddoba maalmood ilaa shan iyo afartan maalmood dacwadana waa mid xasaasi oo dalkao dhan laga sugayo intee leegu qaadan doonaa rumaanku insha allah waxaan rajaynaynaa haddii alla ku leeyahay dadka eedaysani waa toddoba qof
qoyskii heerka dhanbaa wada xidhan dadkaa soo qabateen wixii faldembigaa ku raad yeeshay ee ilaa imika la ogaaday la helay ayuunbaa ayuunbaa ayuunbaa la eedeeyey oo maxaa toddobada qof ka mida